Maalinta caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha sayniska laba kun shan iyo labaatan waxay ujeedadeedu tahay in la aqoonsado lagana horumariyo doorka muhiimka ah ee haweenka iyo gabdhaha ku leeyihiin sayniska iyada oo la dhiirigelinayo sinaanta jinsiga, cilmiga tiknoolajiyadda, injineerinka, xisaabta. Munaasabadda waxay isku keenaysaa hogaamiyaasha caalamiga ah, samaynta siyaasadaha, cilmi baarisyo iyo sidoo kale cilmi baarayaal da'yar ah si ay uga wada hadlaan caqabadaha jira, guulaha la gaaray iyo sidoo kale xeeladaha lagu xoojin karo ka qaybgalka haweenka ee cilmiga sayniska. Munaasabadan waa baaq furan oo loogu yeerayo in la abuuro bulsho cilmiyeed loo dhan yahay, laguna xaqiijinayo in haweenka iyo gabdhaha ay helaan taageero iyo fursado ay kaga mid noqonayaan horumarinta xirfadaha tiknoolajiyadda ee cilmiga sayniska. Maalinka caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha sayniska laba kun shan iyo labaatan waxay xusi doontaa hoggaanka haweenka ee sayniska iyada oo loo arko waqti cusub oo waara. Maalintan waxay ujeedadeedu tahay in la iftiimiyo doorka muhiimka ah ee haweenka iyo gabdhaha ku leeyihiin bulshooyinka sayniska iyo tiknoolajiyadda, iyo in la xaqiijiyo fursadaha kor loogu qaadayo ka qaybgalka sayniska ee gabdhaha iyo haweenka. Sanadkii laba kun shan iyo tobankii, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay waxa uu ku dhawaaqay kow iyo tobanka bisha Febraayo in ay noqoto Maalinka Caalamiga ah ee Haweenka iyo Gabdhaha Sayniska. kow iyo tobanka Febraayo laba kun shan iyo labaatan waxaa si wada jir ah ugu dabaaldegi doona sanad guurada tobanaad ee Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka iyo Gabdhaha oo lagu qaban doono xarunta dhexe ee UNESCO. Farqiga weyn ee u dhexeeya labka iyo dhediga ayaa jiray sanado badan dhammaan heerarka cilmiga tiknoolajiyadda injineerinka iyo xisaabta adduunka oo dhan inkasta oo haweenka horumar weyn ka sameeyeen kordhinta ka qaybgalka waxbarashada sare haddana weli si aad ah markaasi looguma matalo qaybaha kala duwan ee cilmiga sayniska sinaanta jinsiga had iyo jeer waxay ahayd arrin udubdhaxaad u ah qaramada midoobe sinaanta jinsiga iyo xoojinta haweenka iyo gabdhaha waxay door muhiim ah ka qaadan doontaa keliya ma ahan horumarka dhaqaale ee adduunka balse sidoo kale horumarka guud ee dhammaan yoolalka iyo sidoo kale bartilmaameedyada ajandaha labada kun iyo soddonka ee horumarka waara ayay qayb ka qaadanaysaa horumarka waara waxa uu ku tiirsan yahay ka faa'iidaysiga buuxa ee kartida la heli karo gaar ahaan sayniska iyo tiknoolajiyadda wax ka qabashada caqabadaha waaweyn sida horumarinta caafimaadka adduunka iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada waxayna u baahan tahay hab loo dhan yahay oo hubinaya in haween badan ay ka qaybgalayaan cilmiga tiknoolajiyadda injineerinka iyo xisaabta warbixintan waxay muujinaysaa doorka muhiimka ah ee haweenka hoggaaminta sayniska iyo baahida loo qabo in la kordhiyo matalaadooda iyo ka qaybgalkooda cilmiga sayniska kordhinta ka qaybgalka haweenka ee hoggaaminta sayniska ma ahan oo keliya arrin markaasi sinaanta la xidhiirta balse waxaa lama huraan ah si loo gaaro horumar waara dowladaha jaamacadaha iyo sidoo kale qaybaha gaarka loo leeyahay waa in ay markaasi iska kaashadaan hirgelinta siyaasado taageeraya waxbarashada sayniska ee sinaanta ku dhisan barnaamijkan horumarinta fursadaha shaqo ee haweenka kor u qaadista matalaada haweenka ee hoggaanka sayniska waxay markaasi horumarin doontaa hal abuurka kobaca dhaqaalaha iyo caafimaadka adduunka oo dhan barnaamijka waxaa igala qaybgalaya dad badan oo markaasi ka hadlaya muhiimadda waxbarashada sayniska ay gabdhaha u leedahay ugu horeyn qaar ka mid ah gabdhaha bartay cilmiga sayniska gaar ahaan qaybta caafimaadka ayaa nooga warbixiyey muhiimadda uu gabdhaha u leeyahay barashada cilmiga sayniska department aan ka baranayo maxaa department waa public health taas qosasa caafimaadka waaye oo yani public health marka la dhahay caafimaad guud ahaan waaye oo oo wadagelaysa fildi kasta haddaa rabtid yani maadooyinka qaar oo narsinka ka qaadanaysid midwaafka ka qaadan kartid oo isku wada jiraan marka ra-y ahaan haddaa sheego inay gabadha yacni wax barato hadday ahaan lahayd caafimaad hadday ahaan lahayd injineer hadday ahaan lahayd combyutar wax walba iyada ay maanta ay jeceshahay inay noqoto ay samaysan karto gabdho badan oo hadda haddaa la dhihi la wadamadaas abroadka ay wax ka yihiin oo soomaali ah way jiraan oo dad badan laakiin muxuu ahaa ani ahaan way la fiican tahay in maanta ay jirto maalin saas oo hadan gabdhaha ay waxbarashadooda oo saas loo sameeyey faadumo aadan ka teela gudoomiyaha ururka haweenka gobolka jubbaland gabada hoose ayaa dhankeeda ka hadashay maalinka caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha sayniska sida ay u arkaan iyo muhiimadda ay leedahay iyadoona dhanka kale si faahfaahsan uga hadashay sida ay muhiimka u tahay in haweenka iyo gabdhaha ay bartaan cilmiga sayniska si markaasi ay bulshada wax uga qabtaan kusoo dhawow ee barnaamijkan gaarka ah ee maalinka caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha oo sanad walba loo dabaaldega maanta oo kale oo koob iyo tobanka bisha ah ugumahadsanta maama waan ku dhawaaya waan soo dhaweynaya maalintana waa tahay sidee u aragtaan ka urur ahaan maalinkan caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha barashada sayniska Eh, aadaa u mahadsan tahay ee maamo ee gabdhaha horta waxaa- inay wax bartaan waaye sidoodaba Eh, adduunka wuxuu inooga hormaray oo haweenka adduunka uu inooga hormaray waxaa waaye gabdhihii wax may baraan waxaana u dhacay dagaalo sokeeye haddii gabdhaha wax bartaan inta badan boqolkiiba haddana dhiirigelin ay sameeyaan oo ay si hore usoo si wacyigeliyaan oo midba mid kale ay sii riixdo waxaa noqonaynaa eh, boqolkiiba soddon ay imaan boqolkiiba afartan ay imaanaynaa hadda sidaa darteed gabar la wado oo macnaha iswadalmeynaya gabar la wada mooshiya gabar iswadalmeynaya hadda waxaa leeyahay si aan u noqono gabdha ayaga iswada waa inaan ku dhiirinaa iskuna boorinaa inaan waxbarashada sayniska barano amaal caraale oo ah xubin ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa si qoto dheer markaasi u sharaxday muhiimadda ay haweenka u leedahay maalinka caalamiga ah ee gabdhaha iyo haweenka sayniska iyadoona ay ka wasaarad ahaan sheegtay in ay wax badan ka qabteen wakhtiganna meel wanaagsan ay marayso haweenkuna ah ay yihiin kuwo markaasi fahmay muhiimadda ay leedahay barashada cilmiga sayniska Een, bismillaahi raxmaan raxiim waa dhowahay mawlid Een, waana kaaga mahadcelinaynaa Een, maalinkan caalamiga ah ee waxbarashada gabdhaha ee sanad walba la xusay ee qaramada midoobay ee asteesay Een, horta waa maalin weyn waa maalin loogu talagalay in la xuso een, waxbarashada gabdhaha Ee, waxaan leenahaa ka wasaarad haween ahaan gabdhuhu wax hala baro wax kastoo ay doonayaan hala baro haddii een, faamilka uu u joogo tusaale ahaan een, laba cunug ama saddex cunug mid uu gabar u yahaa a- tusaale waxaa u joogtaba laba eh, wiil iyo gabara u joogto muhiimadda keliya waalidku yuusan siinin een, wiilka gabadha xitaa muhiim ha siiyo waxaa laga yaabaa gabadhaas markay wax barato hadhow waxbarashadeeda shaqo ay ku hesho in faamilkeedii hooyada aabad inaysan iloowin oo ay kusoo laabato halka wiilka uba sii galaba maxaa la dhihi jiray magaaladiisa uu saagsaag uu sii noqdo marka gabdhaha waxaa la baraa leenahay ka wasaaradda haween ahaan